shirka wasiirada wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furma magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana shirka diradda lagu saarayay sidii loo dardargeli lahaa heerka ganacsiga iyo shatiyada dalka si dhanka ganacsiga horumar ballaaran looga sameeyo waxaana shirka goobjoog ahaa wasiirada wasaaradaha ganacsiga dowlad goboleedyada dalka sida galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo qaatumo qaar ka mid a wasiirada wasaaradaha ganacsiga dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hadlayay ahamiyadda shirkan uu leeyahay
sharaf gaar ayay noo tahay inaan inaan maanta ka qayb galno kulankan daahfurka iyo wadatashiga isugu jira lagu midaynaayo laysinsiga dhammaan ganacsatada soomaaliyeed la raba inay qaataan ama heer federaal ha noqdaan ama ama heer state ha noqdaan annaga ka galmudug ahaanana diyaar baan unahay inaan qaybtanada ka qaadano daadejintiisa iyo fulintiisa burki kadib lagu jiro dowlad dhis
kulankaana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miro dhal leh waxaan rajaynaynaa inaysan maanta keliya aysan ku ekaane in laga shaqeeyo ilaa meeshii loo socdo la gaaro soomaaliya waqti badani waxay kusoo jirtay systemkan manualka la dhaho marka maanta in loo guuro hab digitalisma waa wax aad iyo aada muhiim u ah dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya maxamuud aadan ayaa sheegay in loo baahan yahay horumarinta dhanka ganacsiga si loola tartamo dalalka kale ee dunida ka jira waxaa lagama maarmaana aan indhaha laga qarsan karin inaynu u baahan nahay inaynu helno wax sharciyada aanu inaguna isku xukunno oo ku wada soconno ummadda kalena nagula noolaato oo nagula shaqaysato soomaalida waxay ku maahmaahdaa ninkii geeleya garanaya ratiga iyo qofka waxa u dhexeeya hoggaanka waxa keliya oo dadka kala celiya ama dadka u dhexeeya waa sharciga way waxa ugu muhiimsan oo aanu hadda maanta halka u joognaana waa mid ka mid a tirarka sharci ee aanu maanta loonjigaraynayno ee halka yaal shalay inaynu meel joognay maantana meel joogno shanta sano oo soo socota oona waxaan rajeynaynaa insha allah marxalad kale ama platform kale shirkan ayaa socon doonaa muddo laba maalina waxaana diradda lagu saari doonaa sidii laiskula meel dhigi lahaa sidii loo hirgeli lahaa shatiyada ganacsiga iyo heerka ganacsiga si loo hormariyo ganacsiga dalka